qaliinka aad urkeliyana koranka ee guud ahaan caalamka iyo deegaanada soomaalida Kenyinga taasoo leh saaraasta nidaamka caafimaadka hadhaafkee sida adigee waliba qaliinka la kasuubay aloolada aad urkele iyo unujeedka in imanka la xukusaar enuga kaason dhalada waa sida adigee bulshooyinka asriga waliba qaliinka hooyada urkelin aragaana habdhalma aadiyo la sheegay in rumaysiin ini qaliinkuuseye habdhalma hanuunlaange ubad qabshii uusan faylaya aada wiliba dhalaanka aada urka leh in la kasuubiyo qaliinkiioo sababaha dartio lansuubyow iyo weliba raadi warlaadayn sheegay dhakhtaraadu ali abshir oo kulagalow cisbitaalka gobolka baay iyo xarunta caafimaadka kulmaysa magaalada baydhabo qaliinka oo laga suubiyaa haweeneyda uurka leh waxyaabaha sheegna kor laba noocyo lainshal qaaday marna dhibaato oo kukoyti maternal issue xaalad oo macnaha oo caafimaad oo dhinaca hooyada kukoyti iyo macquulan hayn in hooyadan iyo caadin dhal xaaladna mayba waa eefital issue ama fital problem dhinac cunug iyo kukoyti oo nin saamaxaan hooyadan iyo caadin dhal marka haddii una shal qaadna dhinaca hooyada haddii una ka bilaawno tusaale ahaan may kumade walla araw may jira tusaale ahaan ectobic pregnancy oo uur oo meel qaldan ka abuurame haweenadaas marka mayla kooyas xanuun balgudaantiyaba ama walku yarba xanuun tiro badan yaa qofka la kooye because of macnaa meeliya cariiri e ilmagaleenkii mel e markan walaas meeli malanka tiragalna lahaw hadhow may sababaas markan in oo qaliin laga suubiyo weliba marar qaar mayba rabjar iyo an rabjar ma dilaacaw iyo mid an dilaacan haddii aad dilaacda weliba khatar waayo macnaa tusaaleaan bal i walku badan haddii diiran dilaacayaan hadhow infection badan yaa lagu yaaba in uurku jirtaas emailhaas iyo deerta laakiin haddii oo la boobsiyo tusaaleahaan ectobi bergnas inta badan mayba qaliinga laga suubiya laka badbaadiye marka maarkaas may la badbaadiya hooyadan naftiya la badbaadiya ilmo ma jira macnaa ilmo meel arkor laasay absolutely haddii la dhaafay la macnaa hooyadan naftiya khatar galaas markanka dami rab jira suubiyaan maamadaas infection qaada waxyaabaha maamada liinqala kormay kale kumad briefio surgery walla raw ama qalin iyo horehan gali tusaalaan ilma galeensha inta koor burulaha ku qali hata haddii uur qaad ilma galeenka muruq waaye muruq ishala fiday sooma markii fooladaas miinsaa maxaas maamadaas hadhow deenba haddii foolata may dhihi ilma galeenka may suubiye dilaace rab jira suubiye waxyaabaha maamada qaliinka sheena kormay kumada walla raw macnaa a b h antibatam hemorrhage maamadii oo uur leh yamay koy kor dhigbax dhigbaxa samay sababe maamada noole khatar gale soo markan may laray markan haddii markaas walaa biloosheba tusaalaan sagaal bilood camal iyo ata lamada washal badbaadi kor haddii ilaahayba markaas oo qadara laakiin haddii tusaalaan maamadii dhiig baxaaytwara afar bilood shan bilood lix bilood jirta unag wal badbaadi kore maya maamada naftiya marka iyo o fooladaas oo laakiin marka hore caadi fooladaas in caadi dhalinka tarigale iyo masle markii dhiiga afka furudo kor isbitaal barrogd may baahanta markan in qaliin oo isla markii ogolaansho laku qaado la saxiixo oo macnaha oo oo la dhaliisay maxaa yeelay qof caadi foolada dhiig inuusa koy saxma ah may kale kumada balacenta problem ama ibida dhibaato ku jirta macnaha tusaalaha may dhiig horta ibida iyo may ka batay meel qaldan ilma galeenka afshay meel unug hamaraay markii waqtishii dhammaad haddii ibida ka batay waram ibida iyo unug may iska deeyey macnaha inuusa hamara saas darteed markan mayba waa hadhow mayba imida geeba ku gohaas may dhiya markan dhiigba unug ha ku hormare waxyaabaha kale oo qaliinka laga suubi kumay kumada tusaalaha maamada wala jameertay oo iklamsi wala raajo jira suma ambar iklamsi macna kalamsi Soomaalidan ka saayan oo maamada may kale safiir ah xaaladii markan marka armay naqdaas markan in oo isla markii qof foolada karo oo caadi in foolada karoon ma ah ilado ina ta sheegan may bua ma la dhalana markii banaanka way kadib iyo kooya macna kan may bua waa la dhalatiba tusaalaha may kumada kafsheeba yar maamada ba kafshay yar waaba la dhalati tusaaleahaan mayla sheegay macnaha boqol iyo konton boqol iyo afartan senti dadka ku hoosay macnaha sidoo kale hana kumida bulshada magaalada baydhaba iyo walku tilmaamay aragtidii eh waliyaabaha sheena kore qaliinka in laka suubiyo hooyaduurka lee qaliinka qofka tobic brignancyn aysan ahayn waxyaabaha keena waxaa ka mid ah isticmaalka barafka oo kale aad in loo isticmaalo wuxuu keenaya bararka sida markiiba uurleyin oo kale wayba aamayaan cuntooyin oo nafaqa leh cunugana kaweynade heliga hor ma jarjarna qaliimadan oo sambadan hadda laakiin qof welba oo ada gabarhaatoy amaamaatoy qof welba wayba leerahi qaliingata way kale leero kore bilaanta qaar wayba isticmaalan daawooyin oo jirsho ulan dhimow kaasno leero kore ha qaliinka sababe bulshooyinkaas erige weliba qaliinka hoyadurukile qaragaana habdhaalmo aadiye iyo on hoyooyinka qaarashoyo o sidaayan ini qaliinka laga suubiya